الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم شيخ مركة هذا مركي أكسو هذا اللي وحياله عقيدوين كهي إلهي كتعلق هيي ayuu hadda sheikhu wuxuu ka hadlahayaa waxyaalaha caqaa-ida xujada u ah oo hadda wuxuu gudagelahayaa waxyaalahan lagu magacaabo albaraahiinu alcaqliya xujooyinkan dhanka caqliga ee waxa weeye ilaahay caqliga qofka bini aadamkaa uu siiya lagu garanhayo taasuu marka u daliilsanahayaa xujo naqliya shiikhu ma daliilsanahaya sababto ah xujada naqligaa waxaa loogu talagalay keliya anfacaysa qofka marka horeba iimaan laga helay kaabay iimaankiisii sii xoojinaysaa amaa xujadan caqliyada ahi haddii qof kasta oo asaga bini aadama ayaa loogu talagalay ama wixii kaleo jinka laftigiisa waa lamid ayaguna mukalafiintay ka mid yihiin marka qofka caqligiisa ayaa lagu tusaaleynhayaa waxyaalaha ilaahay u waajibahaya iyo waxyaalaha ilaahay mustaxiilka ka ah iyo waxyaalaha ilaahay jaa-iska u ah amaa burhaanu wujuudihi tacaalaa amaa burhaanu wujuudihi ilaahay jiritaankiisa xujadiisii tacaalaa kor ahaye fa xuduuthu lcaalami makhluuqa soo darintiisa ka ayaa u xujo ah maxaa yeelay liannahu liannahu caalamkii liannahu caalamkii low lam yakun lahu haddii caalamka aanu u sugnaanin muxdithun mid soo dariya haddaanu u sugnaanin ee bal xadatha caalamku uu soo dariyey binafsihi naftiisa uu ku soo dariyey lazima waxaa laasimi lahaa an yakuuna inuu ahaado axadul amrayni labadii arrimood midkood almutasaawiyeyn ee ee ekaa musaawiyan axadkaasi midkii la eg inuu ahaado ayaa laasimi lahayd lisaaxibihi saaxibkiisa midkii la eg inuu ahaado raajixan midkii rajaxsan inuu ahaado caleyhi calaa saaxibihi saaxibkiisa korkiisa ka rajaxsan bilaa sababin sabab la-aanna uga rajaxsan wahuwa yacni koonkaasina muxaalun midkii mustaxiilo weeye waa wax aan suurtagal ahayn marka hadda sheikhu markii la eego xujooyinkan hadda uu sheegahayo waxyaalihii waajibaadka ahaa ayuu xujooyinkooda sheegay maxaa yeelay hadda waxa weeye sifo walba oo yacni sheikhu xujo walbay waxa weeye burhaanu kullu sifatin yuthbituhaa wa yanfi didahaa marka tilmaam walba xujadeeda lasoo qaadaayo sifadaas way sugaysaa xujadaasi didkeediina way anfinaysaa wixii kasoo horjeeda mustaxiilka ahna way anfinaysaa sidoo kale haddana sifaadka hadda macnawiyada haddii la eego sheikhu xujooyinkeedii ma soo qaadin maxaa yeela hadee ayada waxaa xujo u noqonahaya sifaadka macaanida ah ayaa xujo u noqonahaya waa marka meeshaas ayaa marka waxaa la ogaanayaa hadda sababa qabo oo kale xujadii marka wujuudka ilaahay loo xujaysto xujadaasi ilaahay jiritaankiisa way sugaysaa ilaahay in la waayana way anfinaysaa sidoo kale wixii ilaahay qidamkiisa loo xujaysto sifada oo qidamka xujadaasi waa ay sugaysaa ilaahayna waxay ka anfinaysaa xuduud soo darin oo waxa weeye sifadaa midii didka u ahayd ee kasoo horjeeda wahaakada sifaadka yacni suluubta la yidhaahdo oo markaa ilaahay waxyaalaha naqaa-ista ka anfinahayo o dhanba sidaasay ku soconhayaan sidoo kale haddii hadda loo soo kaco yacni baraahiintan oo iyadu yacni sifaadka macaanida ah mathalan xujada yacni qudrada loo daliilsadaay qudrada laftigeeda way sugaysaa waxay kaloo anfinaysaa qudradaa yacni wixii kasoo horjeeda oo cajziga ahabay anfinaysaa waxay kaloo haddana sugaysaa yacni ilaahay inuu qaadir ahaado oo yacni burhaankii qudrada ayaa sifadii oo macnawiga ahayd oo qaadirnimada ahaydna marka way sugaysaa iyadii bay ka dhalanaysaa ilaa walba iyaday laasimaysee didkii marka ilaahay inuu qaadir yahana way anfinaysaa oo caajisnimadii ah sidoo kale waxa weeye xujada iraadadu waxay sugaysaa iraadada laftigeeda ilaahay inuu wax doonahayo iraadadaa wixii kasoo horjeeda oo karaahadiiyo iraada la-aantiina way anfinaysaa waxay kaloo sugaysaa ilaahay inuu muriid yahay oo markaa sifadii yacni macnawiyada ahay way sugaysaa didkeedina marka way anfinaysaa oo ah ilaahay inuu caajiz yahay marka kulli marka ugu wad marka hadda waxyaalahan wixii burhaankooda si sariixa loo sheega kuwan kale ayagiibay soo hoosgalhayaan oo wixii hadda la sheegoo dhan baa kulligood xujo u noqonayo amaa burhaanu wujuudihi tacaala fa xuduuthu lcaalami amaa burhaanu wujuudihi ilaahay jiritaankiisa xujadiisii tacaalaa korahaya fa xuduuthu lcaalami makhluuqa soo darintiisa weeye haddii hadda la yidhaahdo caqliyan ilaahay inuu jira maxaa daliil u ah ilaahay inuu jira waxaa daliil u ah makhluuqan ee xaadidka ee soo dariyee yimid ayaa daliil u ah ile makhluuqan yimid ee had iyo jeerna iska daba imaanhaya hadda marka maxaa keenay ila wuxuu iskama samaysmi karaa liannahu law lam yakun lahu muxdithun bal xadatha binafsihi maxaa yeelay liannahu caalamkii law lam yakun lahu makhluuqii caalamka haddii aanu u sugnaanin liannahu caalamkii makhluuqii law lam yakun lahu caalamkii haddii aanu u sugnaanin muxdithun mid soo darisiiya haddii aanu lahayn ee bal xadatha binafsihi bal iska dhaafa xadatha uu soo dariyo binafsihi iskiisa uu kusoo dariyo isagu daata ahaantiisa uu usoo dariyo lazima waxaa laazimi lahaa an yakuuna inuu ahaado axadul amrayni labadii arrimood midkood amreynkaa la sheegahayaa waa wujuudkii iyo cadamkii jiritaankii iyo waayitaankii wey amreynkii almutasaawiyeyn ee ekaaya sinaa musaawiyan marka amreynku markay saa yihiin axadkana maxaa looga jeedaa midkood waxaa looga jeedaa waa wujuudkii marka labadii amar oo sinayd oo jiritaanka iyo waytadooda ah midkood oo wujuudkii ah ayaa meeshaa waxaa ka dhalan lahaa musaawiyan midkii la eg inuu ahaado li saaxibihi saaxiibkiisa midka asaga la saaxiibhayo waa maxay waa cadamkii raajixan midkii rajaxsan inuu ahaado caleyhi calaa saaxibihi saaxiibkiisa midkii ka rajaxsan inuu ahaado bilaa sababin sabab la-aan ayadoo wax keenana aan la arag wa huwa koonkaasi muxaalun midkii mustaxiila wey marka meeshaa wuxuu uga jeedaa caalamka soo daritaankiisu ilaahay wuxuu u tusinhayaa hadda markii la eego caalamku ila waa kan ka mid ah waxyaalahan mumkinaadka ama jaa-izaadka la yidhaahdo oo waa wax in la waayo iyo in la helaayo labaduba ay u siman yihiin marka haddii la odhan lahaa yacni caalamku isagaa iskii usoo darisiiye oo mathalan ilaahay jirit isagaa iskii usoo dariyey haddii la odhan lahaa waa sida hadda gaalada marka la weydiiyey waxay sheegaan ma yaqaaniina waxaas waa iska ahaada ay yidhahdaan waa mararka qaarkood waxay yidhahan waxaa dabeecadaa samaysay marka ayay lafsa waxbaa ka khaldana hadday dabeeco wax samaynaysa ay sheegeen maxay ilaahay gudiyeen dabeeco lay sheegaan dabeecadu markaas oo noqon mayso inay awood leedaho inay wax doonayso inay wax samayn kallas oo noqon mayso marka waxay dabeecada ku magacaabhayaan baa ilaaha laakiin in badanna hade waxay le ma aqaan dee waxa sameeyo waa ka waxa waa iska ahaada oo kale marka meeshaa wuxuu ku tusinayaa marka iskiibuu usoo dariyey haddii la yidhaahdo meeshii waxaa soo baxaya wax mustaxiil ah oo waxa mustaxiilka waxa weeye waxyaalahan caalamkan ee mumkinaadka ah laba arrimoo usiban baa jira labada amaroo usiban waa maxay waxa weeye in la helo iyo in la waaya labadaba way usinaayeen ilaa labada arrimoodba suurtagal bay ka yihiin oo hadeer waa awsaaftooda muuqanhayo la yaqaano marka waxaa imaanaysa markii awal inta la waayey ila waagooda caalamkani macduum buu ahaa ee moogta haddana la helay xataa wixii da-dooda weyntaa markii la iska daayo kuwaan had iyo jeer la arkahayo oo soo cusboonaanahaya ayaa calaamo u ahe muujinahayo caalamkii laftigiisana ah oo ka mid ah ayaguna sidii oo kale tilmaamahoodii waxoodii ay leeyihiin marka meeshaa waxaa imaanaysa labadii tilmaamood oo jiritaankii iyo waayitaankii u sidnaa ee weliba marka hore waayitaanku u horreysay sababta marka waxa weeye helidaan marka la helay oo caalamkii uu noqday midkii jira yacni ka xoog badisay tilmaamtiisi kaloo ahayd cadamka waayitaanka marka maxaa keenay labadii tilmaameed oo u sinayd oo mathalan helidda iyo waayitaanka ahayd in mathalan heliddii asaga la helay caalamkaani inay inta xoog badnaato oo waayiddii markii hore la waayay ay ka xoog badnaato oo markaa uu noqdo midkii la helay maxaa keenay ile markaa waxay lamid tahay hadda mathalan kafadda oo kale kafadda haddii aada eegto laba dhinac bay kafaddu marka leedahay kafadu markay siman tahay oo laba dhinac ay leedahay waa miisaanka labadiisa kafadood suurtagal marka ma noqonaysaa labadan kafadood midood midda kale inay ka rajaxsanaato o ka cuslaato ayadoo soobkeenahaya aanay jirin soobkeenaha marka muxuu noqonahaya waa haddii labadii kafadood midood wax la saaro markaa way dhacaysaa laakiin haddii sidaa caaligaaba miisaanku uu yahay haddaan wax la saarinin labada shay marka kafada way sinaanaysaa oo kale marka ashyaadan inuu jiro iyo in la waayo ay u sinayd oo weliba marka hore in la waayey ay u horreysay waayitaankii marka maxaa bedelay oo in la helay marka keenay waa in sabab marka uu jiraa sabab la-aan suurtagal marka noqon mayso sababkaa marka keenana ilaahay wey ko weliba waxaa la leeyahay marka hadda laga cabirahayo yani shayga mumkinaadka ah wujuudka iyo cadamku way u siman yihin waa qowl qiil baa wuxuu odhanayaa uma sinee waxaa rajaxsan oo xoog badan cadamka sababto a waa liasbaqiyatihi taa xujadu wayba kasii xoog badnaanaysa oo ashyaadaan mumkinaadka ah in la waayo iyo inay jidho waxaaba usii xoog badan baa qiil odhanaya in la waayo sababto waayidaa horreysay taana marka way kasii darantah waxa weeye shaygii awal marjuuxa ah ee laga raajixsanaa oo waa maxay waa jiritaanka ile maxaa ka raajixsanaa waayidii asagaa horreeyey kii marka yacni raajixa ahaa in inta laga adkaado midkii awal laga xooga badnaayo ah jiritaanka ila isagu marka hore ma jirin isagu xoog badnaada maxaa keenay wax suurtagal noqonahaya marka maaha marka sidaa daraaddeed makhluuqa yacni jiritaankiisu sidaasuu ilaahay daliil ugu yahay hadeer kuwa ilaahay wujuudkiisa inkirahaya maanka adnaa shay qori yaroo meel yaalla haddii la yidhaha ama qalin yaroo meel qalinkaas waa iska ahaado qofna ka akrisan maayo suurtagal maahan bay leeyihi maxaa waa la sameeyey warshad baa soo samaysa oo kidaayo kidaayo ma yeelahayo waa ka adnaa shay wixii waa iska ahaado see baa marka yani qofku u rumaysanaya caalamkan dhan oo aada arkayso siduu isugu xiran yahay siduu u shaqaynahayo naftaadan adiga jidkaaga ku jira oo xataa aadan warba ka haynin fiil laana qofkiisa waxaad arkaysa adigan hadda aada moodda naftaada inaad leelahay war iskama haysin naftaan kugu jidha waxay tahaadan ogey markay kaa baxaysa meelay aadaysaadan ogey waxa xidhiida kugu jira iyo waxa alooshaada ku jirahay siday yihiin iyo siday u shaqaynahayaan war kama haysid oo kale yaa kugu tasarufahaya oo saa ku maamulahay adiga kan lafta naftaadiyaa maamulahay yaa waxyaalahan cajaa'ibta ah oo jirkaaga uu ka samaysan yahay ama noolahan kaloo iska samaysan yahay oo dhanba yaa sidaan isugu xiray waa wax marka waxyaalahaasoo dhani suurtagal maa inay iska samaysmaan yad samaysay baa ka dambaysa yaddaa marka ka dambaysa samaysana ilaahay wey marka sidaa daraaddeed makhluuqa yani jiritaankiisu wuxuu daliil u yahay ilaahay jiritaankiisa wuu daliil u yahay waayahay marka wahuwa muxaalun wuxuu ku yihi wahuwa yacni koonkaas oo laba arrimood oo sinaa waa wujuudkii iyo cadamkii midkoodii oo wujuudka ahaa inuu saaxibkiisa oo cadamka aha la sinaado haddana inuu ka rajaxsanaado macnaha raajaxan calayhi haddana inuu ka cuslaado bilaa sababin sabab la-aan waa mustaxiil wey maxaa yaele waxay hadda mustaxiil u noqonaysaa meeshaa maxaa ka imaanahaya ijtimaacu rujxaani walmusaawaat labadii shay inay marka hore sinaadaan iyo inay haddana kala xoog bataan labaduba inay u kulanto ila shayga waxa weeye mumkinka ah labada arrimood way u siman yihin marka inay una sinaadaan haddana kala xoog bataan sabab la-aan wax suurtagala noqon mayso wa waxay ahaanaysaa miisaanka labadiisii kafadood ee marka hore sinay ee marka iyagoo shanigoodu inuu siman yahay uu yahay haddana yacni kala cuslaada iyadoo soobka inaysa aanay jirin wadaliilu xuduusi alcaalami mulaasamatu lilacraabi alxaadithati min xarakati wasukuunin wagayrihimaa wadaliilu xuduusi alcaalami marka meeshaas hadduu yidhi ilaahay inuu jiro waxaa u daliila caalamkan yacni soo darintiisi baa u daliila caalamka soo darintiisi ayaa u daliila waaya caalamku marka inuusan iski usoo darin karinna hadda inaysan macquul ahaynna marka waa kan ku sheegay ilaahay markii yani uu ka hadlahayay makhluuqaatu laha am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun buu ilahay waxba la-aan miyaa la uumay buu ilaahay mase ayagaa is uumay labadaba suurtagal maaha inay iska ahaadeen iyagoo cid samaysa aan la aada iyo in la yidhaha qofku isagaa isi sameeyey hadda markuu issamaynaya soo xaggee buu joogay markaa wadaliilu xuduusi alcaalami mulaasamatu marka meeshaan haddii lagu yidhi caalamkii waa xaadir oo ilaahay jiritaankiisa waxaa u daliila caalamku inuu yahay midkii soo dariyey caalamku marka inuu yahay midkii soo dariyey isaga maxaa u daliila ilaa caalamka laftigiisa waxaa imaanahaya waxyaalo inay soo dariyaan arkaynaa way jiraan ilmaha hadda dhalanahaya oo kale iyo qofku hadda markuu dhimanahaya iyo intaan hadda uu nool yahay waxyaalaha ku imaanahaya iyo dhulku markuu sidaan caaligaa yahay gariirka ku imaanahaya waxa baaba-ahaya iyo qoraxdan mado waxyaalo muuqanahaya way jiraan laakiin waxaa imaanahaya marka waxyaalo yacni ajraam ah oo ayagu jurmi leh laakiin facoodu uu wey yahay hadda annaga hadda maanta bini aadamkaa samada iyo ardada iyo qoraxda iyo dayaxa iyo wakti ay yimaadeen anna war kama hayno wax naga horreeyo wey kuwaasoo kale marka inay yihiin caalam soo dariyay inay ayaga maxaa u daliila kuwaasuu marka ku sheegay waxyaalaha ajraamta ah wixii jurmulahoo dhan ودليل حدوث العالم ملازمة للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما ودليل حدوث العالم عالم كسو درنتي سدليل كيني مثل تصنها يا عالم كأنه سو دريه ملازمته عالم كي لازم دي سوية للأعراض يعني صفات كي أول لازمها يو أعراض الحادثة إيه سو درسي من حركة دقدقاق وسكون حصل وغيرهما لبدا غير كودا وملازم الحادث مد سو دريه مد كاللازمين حادث المد كي سو دريه وي ودليل حدوث العالم marka sheekhu mathalan wuxuu marka ku sheegayaa caalamku inuu soo dariyey maxaa u daliila caalamku inuu soo dariyey caalamka marka meeshaan waktigii hore hadalkii hore awal waxaa loo isticmaalahayay caalamkao dhan ama ajraam ha noqdo ama acraad ha noqdo caalamka sifaadkiisa laakiin markan dambe haddii acraadii lasoo qaadanahayo caalamkan maxaa hadda looga jeeda waxaa looga jeeda waxyaalaha jurmiga leh marka waxyaalaha caalamkan jurmiga leh inuu soo dariyey maxaa u daliila isaga inuu soo dariyo waxa u daliila laazimidda uu laazimahayo waxyaalaha sifaadka oo xaadisada ah sida dhaqdhaqaaqa sida xasilka waxyaalaha kale oo markaa ku imaanayo masalan hadda cirkan iyo dhulka iyo qoraxda iyo inay xaadis yihiin oo wax soo dariya yihiin maxaa u daliila waxa weeye waxay laazimahayaan tilmaamo ayagu soo darinahayay laazimahayaan waad arkaysaa masalan dayaxi isagoo mar madoobaanaya ad arkaysaa qoraxdii iyadoo madoobaanay waa tilmaam xaadisa wey waxyaala dhacdooyin ku imaanhaya weye aysan mar walba qabin oo kale dhulkii marka waad arkaysaa waxbaa ku imaanhaya dhulkii gariir baa ku imaan soo gariir oo dildilaacahy ad arkaysaa isagoo isbedel ku imaanhaya ad arkaysaa wax kastoo koonkan ka mid ihi isagoo ama dhaqdhaqaaqahaya xasiloonta laftigeeda ile calaamaadka waxay kamid tahay waxyaalahan xaadiska wuxuu inuu marna xasilan yahay marna yani waxa weye inuu dhaqdhaqaaqahayo waxyaalaha sifaadkaayo isbedeladayo ku imaanhaya ko taas marka bacdamaa taa uu laazimahayo oo waxaan jurmigahay aan laga waayay waxya ilaa acraadda maxaa sideeda lagu magacaabaa acraadda waxaa la yidhaha waa sifada caaridada ah macnaha tilmaamta shayga ku imaanaysa ee markaa kusoo darinaysa ayaa acraadda laga cabiraa marka bacdamaa tilmaamaha soo darinaya marka uu leeyahay oo weliba tilmaamaha uu laazimahayo aan laga waayan had ya jeerba ay ka dhacahayaan wixii marka wax soo dariye laazimaana isaguna waa wax soo dariye sababto waxa weye mar haddii adiga tilmaamtaadu ay tahay tilmaam xaadis ah adiguna xaadis baa tahay sababtaa waxa u tahay waxa weeye adigu tilmaamtaada kama facweynin markaad yeelanayso wasfi hadda soo darinayo haddaad yeelanayso wasfigaan soo darinaya wuxuu noqonayaa weligaaba inaan wasfigaa lahayn ila shaygay tilmaamtiisu kala hari mahayaan maogta adugu maanta haddaad caddahay adiga caddaashahaagu ma kala harahaya tan iyo markii lagu umay midabkaasaad waday haddii aada madowdahay tan iyo habeenkii marka shaygay tilmaamtiisu ma kala haraan marka tilmaamtaadu markay xaadis tahay oo wax soo dariye ay tahay adiguna waxaa soo dariye aada laasimtay ayadiina aan lagaa waayen ayadiina xaadis ay tahay taasi waxay keenaysaa adiguna inaa xaadis tahay sababto waxa weeye waxaa adigu laazimaysaa shay soo dariye aada laazimaysaa marka wasfigaagi markuu uu yahay shay soo dariyay aan lagaa waayeyn adiga wasfigaaga kama facweyna adna marka maxaa noqonaysa xaadis kalaad noqonaysa waa ilaa tilmaamta abadan waa lagaa helaya qoraxdu waxa weye weligeed intay jidhaba waa madoobaanaysa madowguna wax soo darinhayu ahaa dayixu intuu jira waa madoobaanahay qoraxdu intay jidha weligeed waa dhaqdhaqaaqaysa tilmaamaha xaadiskay kamid ta lama waayo dayixu sidaas oo kale u ahaa dhulka laftigiisa waa kaa dhaqdhaqaaq lagama waayen oo kale marka bacdamaa wasfigaasi uu yahay tilmaam uu leeyaho markaa aan laga waayen uu yahay oo weligii la socotay tilmaamtiina maxay noqotay weligii asaga waa la socotay waa xaadis marka asaguna waxa weye xaadis buu noqonaya haddii kale taa macnaheedu marka waxay ahaanaysaa shayga iyo tilmaamtiisa oo kale inay marka kala hareen shayga tilmaamtiisuna ma kala haraan abadan wax walba wuxuu lahaa wuxuu dhaqdhaqaaqahay ama waa dhaqdhaqaaqahay waxaa ka diran xataa hadduusan shaygu dhaqdhaqaaq lahayn uu xasilnoo yahay xasilku waa tilmaamaan ka haray oo laftiga tilmaamaha xaadiska ayay kamid marka waxyaalaha lagu garanayo caalamku inuu xaadis yahana waxa weeye wuxuu laazimahayaa tilmaamtaa soo darisay buu laazimahayaa waana wax mar walba laga hela tilmaamuhu xataa haddii ay dhici kadho tilmaamaha qaarkood inuusan mar walba lahayn laabudda qeyb kamid aan laga waayin oo tilmaamahaas kamid a tilmaamihiina marka waa xaadis isaguna marka sidaasu xaadis ku noqonhaya ila qofku waxa weeye sifadiisan joogtada kama facweyna waa isla mid labadood waa ko waa kan marka ku yidhi wa daliilu xuduusilcaalami makhluuqa soo darintiisa midka tusinaya mulaasamatuhu waa caalamkii oo ajraamta ahaa laazimidiisii weeye lilacraadi sifaadkii uu laasimhaya alxaadithati ee soo darisay min xarakatin dhaqdhaqaaq ah wa sukuunin xasil ah wagayrihima kuwa kayrkooda wa mulaazimu lxaadithi wax soo dariyay midka laazimana xaadithun midkii soo dariyey weeye ko laakin haddii la yidhaahdo mathalan ila waa kan hadda ku leh liana mulaazima shay laa yasixu an yasbiqahu shay shaygii laazimaayay suurtagal maaha inuu ka hormaro maxaa id low sabaqow haddii laakiin uu ka hormari lahaa oo la odhan lahaa shaygu shaygan uu laazimhaya buu ka horeeya lantafat ilmulaazamatu meeshaa waxaa ka bixi lahay islaasimidii waana laazimaa la yidhi mogta ila shayga sifaatkiis ma kala harahaya laabudda shaygan waxa weye tilmaam buu leeyahy tilmaamtiina waa xaadis marka asaga tilmaamtiisa kala hari maayo haddii marka la tilmaamtiisi buu ka dheereeyey iyo tilmaamtiisi buu laazimahayaa labadii marka way isanfinhayaan wa tilmaamtiisina xaadis wey wa daliilu xuduusi alacraadi meesha haddana muxuu kusii daliilsanaya la sheegayo marka caalamku inuu soo dariyey oo daliilkeedu waa la sheegay ko inay acraadaani soo darisa iyadana maxaa u daliila tilmaamaha la sheegay waa kan kule wa daliilu xuduusi alacraadi mushaahadatu tagayuriha min cadamin ilaa wujuudin wa min wujuudin ilaa cadamin wa daliilu xuduusi alacraadi tilmaam yani tilmaamaha soo darinteeda midka tusinhaya mushaahadatu tagayuriha doorsoonkeeda arkideedi weeye min cadamin wayta ay ka doorsoomayso ilaa wujuudin helid intii ka jiritaan intii ka ay doorsoomayso wa min wujuudin helid ay ka doorsoomayso ilaa cadam wayta intii ka ay doorsoomayso waxyaalahan acraadda ah oo sifaatkan xaadisada ah ayagu inay soo dariyeen maxaa tusinahaya waxaa tusinahaya waa wax la arkaya isbedelkeedaa la arkahaya wixii ayadoo la helahaya hadda ka dhigmo mathalan qoraxdii ayadoo iftiimayso carala maraysa male iyadoo madoobaanaysa dayixii haakada dhulkii asagoo iska xasiloon baad arkaysaa male soo gariir ku imaanhaya aad arkaysaa iyo burbur buurihii waa noocaas oo kale ah isbedel baa isaga laftigiisa ku imaanhaya dhulki ciiddiisi baa isbedelaysa geedihiisi baa isbedelahaya wax walba ayaa isbedelahaya marka caalamkaasoo dhan waxa weeye acraada xuduudkeedi waxaa tusinahaya isbedelka waxyaalihii dhaqdhaqaaqahaya mar way dhaqdhaqaaqahayaan mar hadday rabaan way xasilo way xasiloonhayaan oo way istaagahaya mar shaygii waa muuqanhayaa oo waa loo jeedhayaa mar waa la waayhayaa waxyaalahaas oo dhan marka isbedelkaas oo wixii marka yacni acraadu inay xaadithaa waxaa tusinhaya siday isku bedbedelaysa sababtoo waxa weeye waxa iyagu aan soo darinay qadiimka ahi waa wax iska thaabit ay noqonayaan wa wax iska sugan oo xaalo keliya iska laazimhaya ayay markaa noqonayaan laakiin waxaa isbedelhaya hadba si noqonhayo oo kale iyo alaabo marka yacni waxay u tahay waxaasi inay wax soo dariyeen waayahay waa kan hadeertaan makhluuqii hadda ilaahay markuu sameeyey annagu yani xilli meeshaan kasoo bilaabanay xaqiiq ahaan diintaan ka ogaanay diintaan ka ogaanay maanan ogeyn laakiin ciddii annagu aan kasoo falcadnay laftigeedu inay xaadi tahay waxaa calaamadeeda sida annagu aan nahay waa waa ka haddaan dhalanayna marka hore maanan joogin haddana waa kaasoo markaana nimo yar baan nahay waa soo kobcayna dhalinyaraan noqonaynaa dabdhaxaan noqonaynaa odayaal baan noqonayna waan duqoobayna kabacdi waa geeri isbedelkaasaa lagu soconaya waa calaamada xuduudka wa amaa burhaanu wujuubi lqidami lahu tacaala faliannahu law lam yakun qadiiman lakana xaadithan wa amaa burhaanu wujuubi lqidami horaynta waajibideedi macnaha horaynta sugnaanshaheedi lahu lilaahi ilaahay uu u sugnaaday tacaala korhaye faliannahu baa wuxuu jaa ilaahay law lam yakun haddii aanu ahayn qadiiman midkii horreeyey ilaahay haddii aanu ahayn lakaana ilaahay wuxuu ahaan lahaa xaadithan midkii soo dariyey buu ahaan lahaa fayaftaqiru ilaahay markaa wuxuu u dhibaatoonhayaa ilaa muxdithin mid soo darisiiyey buu ilaahay u dhibaatoonhayaa fayalzamu markaa waxaa laazimahaya meeshaa ka dhalanhaya addawru dawr baa laazimahaya aw itas yani addawru iska dabawadeeg baa laazimahaya aw itasalsulu ama iska dabadareer meeshaan haddana sheikhu marka muxuu xujaysanahayaa wuxuu xujaysanahayaa qidam ilaahay inuu horreeyey inay ilaahay u sugnaatay oo ilaahay uu ahaa midkii weligii soo jira oo xilli uu kasoo bilowda uusan jirin maxaa u daliila xagga caqliga haddii la eego waxaa u daliila hadda waxa weeye meesha waxaa imaanaysa haddii ilaahay uusan qadiim ahayn muxuu noqon lahaa xaadis buu noqon lahaa ilaahay midkii horreeyey oo weligii soo jira hadduusan ahayn muxuu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa midkii soo dariyey mid soo dariyana muxuu u dhibaatoonya waa ta hadda soo marnay cid soo darisiisa wax gadaal ka yimidna hadda waxay u dhibaatoon yihiin ila wujuudkii iyo cadabkii waa isunaayeene waxa wujuudkiisi rajaxa oo asaga keenay u baahan yihin meeshaa marka maxaa dhalan lahaa haddaad tidraahdo marka ilaahay qadiim maahana waa ilaahay xaadis markaad tidhaahdo xaadisna muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay cid soo darisiisuu u baahan yahay wixii soo dariyeyna cid soo darisiisuu u baahan yahay ko meeshaa marka maxaa dhalanhaya waxaa dhalanhaya waxa la yidhaahdaa ama dawr ama tasalsul baa dhalanhaya dawr iyo tasalsul ayaa meesha kasoo baxaya marka markaan hadda uu leeyahay hadduusan ilaahay qadiim ahayn xadis buu noqon lahaa macnaheedu waxa weeye shay kasta sidiisa jiraay labadaa tilmaamood buu kusoo koobmahaya wax kastoo jiraay waxay kusoo koobmahayaan waxaasi wax weligood jiri jiray inay yihiin waa sida hadda ilaahay uu ahaay oo kale inay wax gadaal ka yimid marka sidiisaba shayga jiraa labadaa mid buu noqonhaya inuu yahay wax weligii soo jiray iyo inuu yahay wax yimid wax udhexeeyaa labadaa marka ma jiraan haddaad marka ilaahay u diiddo oo aad tidhaahdo ilaahay hore uma soo jirinin marka ilaahay muxuu noqonhayaa wuxuu noqonhayaa midkii ilaahay yimid buu noqonhayaa xaadika ko hadduu marka ilaahay yimidna markaa muxuu udhibaatoonahaya ilaa wax iskaba imaan karaba ti hadda daliilkeeda aan soo marnay ilaa waxaa imaanaysa laba shay oo isku mid ah bal midibi horreeyey in kii ka dambeeyey uu ka raajix noqda iyadoo soobuusan jirin suurtagalna maaha ilaahay markaa muxuu udhibaatoonahayaa wuxuu udhibaatoonahayaa cid ilaahay soo darisiisay buu ilahay udhibaatoonay cid ilaahay soo darisiisay markaa udhibaatoonay markuu cid ilaahay usoo soo darisiisay ilaahay markuu asagu u dhibaatoodo oo aad tidhaahdo ilaahay ciddaasaa uumtay markaad tidhaahdo ila ilaahay asagaba qadiimni baa u diidaya maogta ciddiina marka ilaahay bay la mid tahay iyaduna hadda waxa weye qadiim maahan baad le iyaduna marka waxay u bahnaanaysaa a ila markaad ilaahay u diidda qadiimnimadii cidda soo darisiisana qadiimnimo u ogolaan maysa iyaduna waa xadis waa inaad tidhaahdaa ila ila waxa weye waa laba shayoo isku mid waxay kala bedelayin male mal haddaad horreyn diiday marka meeshaas waxaa imaanaysa haddaad marka tidhaahdo ilaahay waa la sameeyey cid baa samaysay dawr iyo tasalsul baa kasoo baxaaya dawr macnihiisu waa iska daba wareeg tasalsulna waa wixii inay isdaba socdaan dawr waxaa la yidhaahdaa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu caleyh shaygu waxa isaga ku taagan inuu ku taagnaado tal waxaa lagu mithaaliyaa oo kale aalihadii inaad ama tira markaad ku koobto ilaahyadaad sheegayso inaad tira ku koobto iyo inaad ka dhigto wax iska fasaxan labadaa bay noqonaysa tiro markaad ku koobto dawr baa imaanaya iska dabawareeg baa imaanaya wax sii socda markaa ka dhigtana waxaa imaanaya wax tasalsul la yidhaha labada waa mustaxiil marka waxaan suurtagal ahayn ow dawr muxuu noqonayaa haddaad mathalan laba ku koobto aad tidhaahdo ilaahay ilaahaasaa uumay kiina yaa uumay waxay noqonaysaa haddaad laba keliya ka dhigtay kiina asagaa ilaahay uumay labada inay is uumayn bay noqonaysa tala waa kaad kitaabka kugu mithaalinhayo oo kale waxaa soo qabataa oo kale waxaa tidhi zayd ninka la yidhaahdo baa wuxuu soo darisiiyuu sameeyey camar camarna wuxuu sameeyey zayd buu sameeyey meeshaa marka maxaa kasoo baxaya waxaa kasoo baxaya tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu caleyh shaygu wixii awalba asaga ku taagnaa inuu asna ku taagnaado suurtagal maaha haddaad hadda masalan tidhaahdo hebel dhaladiisaasaan anigu ku taaganahay hebelna aniga dhaladaydu ku taaganya suurtagal ma noqonaysa mar haddii isagoo adiga dhaladaada uu ku taaganya aduu tiisa kuma taagnaan kadhig marka waxaa imaanaya haddii zayd camar sameeyey oo isaga camar sameeyey haddaad tidhaahdo camarna zayd buu sameeyey waxay noqonaysaa zayd samayskiisu inuu camar ku taagan yahay camar samayskiisuna inuu zayd ku taagan yahay ko oo haddii marka zayd camar sameeyey camar see buu zayd u sameeyey asagaaba la sameeye markii la samayn lahayey maba uusan joogina marka se asagu asaga marka ma ciddii asaga wujuudka keento keentay oo adduunyadan keentay miyuu asagu sameeyey so asagu markaa macduum maahayn oo kale haddaad marka ama laba ka dhig ama saddex ka dhig ama shan ka dhig markaa tiro kooban kusoo ekaysiiso o iyagu is sameeyey oo markaa saa u wado midka ugu dambeeya aad tiraahdo kii horuu sameeyey kii u dambeeyana waxa weye asaga ay sameeyeen silsiladan midkaa hadda laleeyahy waa sameeye ka dhalatay ay sameeyeen meeshii marka maxaa kasoo baxaya dawr marka waxaa la yidhaahdaa tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu caleyhi batilun baa le shaygu waxa isaga ku taagan inuu ku taagan yahay suurtagal maaha marka zayd baa hebel camar sameeyey camarna isla zayd buu sameeyey oo kale hebel hebel buu uumay isaguna kii uumay buu uumay ya amida hadda ilaahay uu lahaa oo kale am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna mayagaa is uumay waa ila qofkii aniga isameeyey baan anigu sameeyey waxaa lagu ogolaanaya ma haddii tirada marka la koobo intaa rabta ka dhig ama laba ka dhig ama saddex ka dhig ama afar ka dhig ama merya ka dhig tiro kooban haddii laga dhigo dowrkaasaa soo baxaaya ila marka dambe waxaa imaanhaya kii awal samaynta bilaabay kii u dambeeyey oo intaasu ay midba mid u samaynhaya kii u horreeyey kii u dambeeyey in isaguna sameeyaa soo baxaysa oo wixii awalba isagu uu ku taagnaa inay isaga ku taagan yihin baa meesha imaanaysa wa ko taa marka waa haddii tirada muxuu aha la xadeeyo tasasul haddii laga dhigana haddii masalan aan la xadaynin oo la yidhaahdo ilaahay ilaah kalaa uumay ilaahay ilaah kalaa uumay ilaahay ilaah kalaa uumay aaliha marka inta isi samaysay mid walba uu xaadith yahay marka ayadana waxaan suurtagal ahayn wax soo dariyey oo weligii ho sii socda wax soo dariyey oo sii socda oo meel kasoo bilowda aan lahayn suurtagal ma ah wuxuu mar hadday soo dariye waa inay meelay kasoo bilowdaan leeyihin wa annaga waa kana hadda aadan baan adala oo kale ama haddaan rabna odayaal qabaa inaan ku abtirsana markii nala wado hebel hebel hebel waa in odaga marka hore aan ka nimin in la istaago wey meeshiis laakiin in la yidhaha waa iska sii soconaysaa odayba odaybuu dhalayo odayba odaybuu dhalayo kulligoodna waa wada xaadis haddii wax soo dariye waxay u baahanya meelay kasoo bilowdeen bay rabaan wa meelay kasoo bilo suurtagal ma aha wax soo wada dariyey oo silsilad iska taxana waa inay meelay kasoo bilowdeen marka haddaba maxaa ku khasbanaanaysaa inaad ogolaato cid ayadu wax walba samaysay laakiin meelay kasoo bilaabatay aysan jirin taasina marka waa ilaahay wey marka sidaa daraadeed wa wa amaa burhaanu wujuubi lqidami horayntii sugnaanshaheeda xujadeedii lahu ilaahay uu usugnaaday waxa weye tacaala korahaye faliannahu baa uxujaa ilaahay law lam yakun haddii aanu ahayn qadiiman ilaahay midkii horreeyey haddii ilaahay aanu ahayn lakaana ilaahay wuxuu ahaan lahaa xaaditan midkii soo darisiy midkii soo dariya lakaana wuxuu ahaan lahaa xaaditan midkii soo dariyey buu ahaan lahaa fayaftaqiru markaa ilaahay wuxuu u dhibaatoonhayaa ilaa muxdithin mid soo darisiyey buu u dhibaatoonhaya fayalzamu waxaa laazimhaya arrinkaa ka laazimhaya ilaahay inuu muxdith yacni u dhibaatoodo addawru iska daba wareeg aw itasalsulu ama iska daba dareer waa waayahay wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i lahu tacaala faliannahu law amkana an yalxaqahu lcadamu lantafaa canhu lqidamu likowni wujuudihi xiinaidin jaa-izan marka meeshaas oo kale waxaa laga yaabaa qofka caqligiisa inuu is yidhaahdo tasalsulka gadaal inuu ka yimaado waa la ogol yahay laakiin maxaa hore loo diida oo kale hadda mathalan jannada markii hadda annagu aan galno weligeen waa iska noolaanaynaayo cimrigeena waa iska soconhayaa ma dhammaanhayo waa ka nihaayo male marka waxay kale yihiin tasalsulka gadaal ka imaanhayaay wax waaqica dhacay maaha waa wax ilaahay socodsiintiisa ku xidha hadduu rabo uu istaajin karo laakiin wuxuu markay yihiin wax hore u tegay markay yihiin laabudda ma wax hore u tegay oo xaaditha oo iska daba soconaya suurtagal baa waa inay meela kasoo bilowdaan leeyihin laakiin wax gadaal ka imaanahaya daba socodkoodu waa wax ilaahay socodsiintiisa ku socda wey hadduu asagoo hakiya meeshooda ay ku ekaanahayaan waa maaha wax yimid maaha waxaas marka isaga waxaa la yidhaha shayga gadaal ka imaanahaya oo kale imaanshihiisa gadaal uu ka imaanahaya asagu ma aha mid yacni waaqiciya ma waa mid mafruuda waa wax la qadarahayo wey inuu imaanhayo maxaa yeele wax waxa yani jiridda waxa yimid oo banaanka soo istaagay ma aha waa wax ku xiran waxa weeye socodsiidkaas ilaahay oo kale ay ku xiran yihiin oo kale hadda maanta ilaahay wuu awoodi karaa inuu ka dhigo weligeen inaan sii dhalno oo kale laakiin israailta aan dhalin waxa gadaal ka imaanahaya waxa weli yani koonka usoo baxay ma aha laakiin wixii hore u tegey waa wax koonka usoo baxay marka mar hadday xaadithiyana wax gadaal ka yimid ay yihiin waa inay leeyihin meela kasoo bilowday waa ka laakiin kan lama odhan karo waa inuu leeyahy meelu ku dhamaada maxaa yeele hadda waxa gadaal ka imaanahaya wax yimidba ma aha waa ka wax yimid ba ma waxa gadaal ka imaanaya waayahay wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i lahu tacaala faliannahu wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i baaqi ahaanshaha macnaha joogidda sugnaanshaheeda xujadeedii lahu ilaahay yacni uu usugnaaday tacaala korahaye faliannahu baa uxujaa ilaahay low amkana haddii uu suurtoobi lahaa an yalxaqa inuu haleelahu ilaahay alcadamu wayta inay haleesha hadday suurtoobi lahayd lantafaa waxaa anfoobi lahaa canhu ilaahay xaggiisa waxaa ka anfoobi lahaa alqidamu horeyn likowni wujuudihi ilaahay jiritaankiisa ahaanshihiisa ayuu uga anfoobi lahaa xiina idin waktiga jaa-izan midkii banaan uu yahay laa waajiban midkii yacni haabitee sugan aanu ahayn walijaa-izu midka banaanna laa yakuunu ahaan mahayo wujuuduhu jiritaankiisa ilaa xaadithan wax soo dariye maa ilaa xaadithan mid soo dariye maana wax kala ahaan mahayo kayfa waqad sabaqa qariiban kayfa kayfa yasixu dalika intifahaas ilaahay qidamkiisu inuu anfoobo sidee bay u ansaxaysaa waqad xaal sabaqa uu dhaqay qariiban marna wuu soo dhaqay wujuubu qidamihi tacaala ilaahay horrayntiisa yacni sugnaanshaheedii uu soo dhaqay iyo wa baqaa'ihi ilaahay joogidiisa sugnaanshaheedi usoo dhaqay haddaba waad soo martay wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i lahu marka meeshaan muxuu kuu daliilsanaya wuxuu ku sheegahayaa ilaahay inuu joogo oo joogid ilaahay inay u sugnaatay xujadeedii caqliyad ahayd buu ku sheegay ilaahay weligii inuu joogahayo maxaa u daliila xagga caqliga haddii la eego waxaa daliil u ah ayuu shiiku ku yidhi hadday suurtagal tahay ilaahay inuu ku yimaado weyto oo ilaahay in la waayi karo sida hadda annagaba naloo waayahay oo kale taasi waxay keeni lahayd ilaahay marka horeba sifada qidabka inaanu lahayn oo weligii wax sii jiraba uusan ahayn sababtoo hadda waxaa yeelaysa ilaahay in la waayaa markii ay suurtagal noqoto waxaa imaanaysa ilaahay marka horeba jiridiisu inay ahayd mid jaa-isa ilaahay inuu jiraba inay ahayd wax iska suurtagal ah oo markaa ilaahay jiritaankiisu thaabit ma noqdeen muxuu noqon lahaa waxyaalahan mumkinaadkaayo in la helo iyo in la waayaa ay labadaba suurtagal yihiin haddii ilaahay cadam ku imaan lahaa waxaa la waayi lahaa qadamka sababtoo ah wixii yacni cadam ku imaanahayo oo la waayahaya waa wax marka horeba jiridda iyagu ay jiraan ay tahay jirid jaa-is oo labada dhinacba ka furan oo in la helo iyo in la waayaa suurtagal ay ahayd ko shaygii marka jaa-is ah oo waxyaalaha mumkinaadkaa noqdaana jiritaankiisu muxuu noqonaya jiritaankiisu wuxuu noqonaya xaadis waxa mumkina waxa weye inuu jiraa waxay noqonaysaa waa xaadis waa sida hadda makhluuqaadku ay yihiin oo kale meeshaasu marka wuxuu ku leeyahay ilaahay in qidam uu ka anfoobaa sideebay suurtagal u tahay iyadoo hadda waxa weeye uu soo hormaro daliilkeeda lagu caddeeyey ilaahay inuu horreeyey inay yacni thaabit tahay waa ka weligiina ilaahay inuu joogayo waa ka iyadoo sidaas ay kuugu soo hormartay waa waaya ilaa siday hadda kuugu soo hormarta waa kana daliilkan aqligaabuu ku sheegayo mar haddii waxa weeye ilaahay ilaa waxa weye awal waa ti hadda aan soo marnay ilaahay qidamkiisi in horeyn ilaahay inay u sugnaatay oo ilaahay inuu ahaa midkii yacni qadiimii horreeye waatin hadda adiladeedii marka yacni aan soo maraynay weeye ko oo haddaanba kusoo marnayoo haddii ilaahay qidamnimadiisa la waayo maxaa imaan lahaa ilahay inuu xaadid yahay marka muxuu dhibaatoon lahaa muxdis haddii muxdis dhibaatoonana maxaa imaan lahaa dawriya tasabsul baa soo bixi lahaa oo waa kan hadda yacni ilaahay in qidamkiisi uu waajib yahay burhaankeeda iyo daliilkeeda ilahay kuusoo sheega way wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i lahu tacaala wa amaa burhaanu wujuubi lbaqaa'i joogidii sugnaanshaheeda xujadeedi lahu ilaahay wuu u sugnaanay faliannahu baa u xijaa ilaahay low amkana haddii uu suurtoobi lahaa an yalxaqahu ilaahay inuu haleelo oo markaa ilaahay uu ku yimaado alcadamu weyto lantafaa canhu ilaahay waxaa ka anfoobi lahaa alqidamu horeyn haddiiba ilaahay ay suurtagal noqon lahayd in la waayo haddaba waxaa meesha ka bixi lahayd inuu weligiiba wax soo jira u ahaado wa maxaa yale waa likowni wujuudihi jiritaankiisa ahaanshihiisiyo xiina idin waktigaa jaa-izan midkii banaan uu ahaanayo wa oo mar haddii ilaahay uu xaadis ilaahay uu noqdo oo ilaahay haddii yacni cadam wax la yidhaahdo haddii ilaahay uu ku imaan lahaa waa kan hadda yacni shiikhu uu ku yidhi ilaahay waxaa ka anfoobi lahayd inuu horeeyo baa ilaahay ka anfoobi lahaa waa lantafaa canhu ilaahay waxaa ka anfoobi lahaa inuu horeeyo maxaa yeele haddii qidamba marka ilaahay qidamkii inuu ka anfoobaana marka waa mustaxiil weeye low amkana haddii uu suurtoobi lahaa an yalxaqahu ilaahay inuu haleela alcadamu weyta inay haleesha hadday ilaahay suurtoobi lahayd lantafaa canhu ilaahay waxaa ka anfoobi lahaa alqidamu horeyntii baa ilahay horeyntii ah maxaa yele hadii waxa uga anfoobi waa likowni wujuudihi ilaahay jiritaankiisa ahaantiisi xiina idin waktigaa jaa-izan midkii banaan uu ahaado marka warkaan warka wuxuu ku cilaynahayaa qidamkii anfoobidiisii oo markaa haddii ay suurtoobayso ratimidan yacni intifaaul qidamka uu yacni ka ratimahayo ilaahay cadam yacni inuu haleelaa inay suurtagal tahay taasuu marka u cilaynaya marka maxaa yeeley waa likowni wujuudihi ilaahay jiritaankiisa ahaantiisiyo xiina idin waktigaa haddiiba ay suurtagal tahay ilaahay inuu cadam haleelo oo waayid inay haleesho hadday suurtagal tahay ilaahay jiritaankiisa ahaantiisiyo jaa-isan midkii banaan u ahaanayo oo ilaahay in mathalan cadam waxaa la yidhaahdaa uu haleelo hadday ilaahay suurtagal tahay oo la odhan karo ilaahay waa la waayi karaa haddii la yidhahdo ilaahay jiritaankiisu markaa muxuu noqon lahaa muxuu noqon lahaa mid jaa-isuu noqon lahaa ha maxaa yele mar haddii la yidhi ilaahay waa la waayi karaa meesha hadday soo baxdo meeshaas hadde isbedelku marka muxuu ku yimaadaa waxaa in la la waayi karo ama marna joogi karaa maxay yihiin waa waxyaalaha mumkinaadka waxa jaa-iska labada dhinacba ka furan wey oo in la helo iyo in la waayaa labaduba ay usugan yihiin faliannahu hadday ilaahay low amkana haddii uu suurtoobi lahaa an yalxaqahu inuu haleelo alcadamu weyta inay haleesho lam tafaa canhu ilaahay waxaa ka anfoobi lahaa alqidamu horay likowni wujuudihi hadda qidamku wuxuu uga anfoobi lahaa waa likowni wujuudihi ilaahay jiridiisa ahaanshaheediyo xiina idin waktiga xiina xiina id amkana an yalxaqahu lqadam marka yacni ay suurtagal tahay ilaahay an yalxaqahu lcadam baan ujeedaa marka yacni ay suurtagal tahay ilaahay weyta inay haleesho jiritaankiisa ahaantiisiyo jaa-izan midkii banaan u ahaanay marba hadday suurtagal noqotay in muxuu ahaa ilaahay weyta ku timaado haddee jiridiisa marka wuxuu noqonahayaa wax labada dhinacba ka furan ila markii horena waa la hel haddana waa la waaya la yidhi mo laa waajiban markaa waxa weeye ilaahay jiritaankiisu markaa mid haabida ma ahaanayo waljaa-izu midka banaan oo isaga waxa weeye jiritaankiisa iyo labada dhinacoo midka ka banaan oo wujuudka iyo cadamka labadaba laga helhaya laa yakunu ma ahaanahayo wujuuduhu jiritaankiisu ma ahaanahayo ilaa xaadithan mid soo dariya maan wax kala bahaana shaygu mar hadduu jaa-is noqdo markaa muxuu noqonhayaa jiritaankiisu wuxuu noqonhayaa mid gadaal ka yimid buu noqonhaya waayahay kayfa waqad sabaqa qariiban kayfa kayfa yasixu dalika kaasi dee buu ansaxayaa intifaha ilaahay qadamkii inuu ka anfoobo qidamkii horeyntii waqad xaal sabaqa uu soo dhaqay may waxaan ujeedaa kayfa yasixu dalika intifahaasi ay kayfa yasixu sidee buu ansaxaya dalika midkaa oo waxa weeye ilaahay qidam inuu ka anfoobo waayid ilaahay inay ka anfowdo sidee bay u ansaxaysaa waqad xaal sabaqa uu soo dhaqay ila waxa weeye in la yidhaahdo mathalan ilaahay ma baaqi ahaanhayo in la yidhaahdo maxaa ka dhalanhayo waxa weeye in la yidhaahdo ilaahay caddan baa ku imaanhaya haddii layihi ilaahay caddan baa ku imaanhaya meesha maxaa soo baxahaya waxaa soo baxaya in qidamkii u anfoobo marka wuxuu leeyahay wa kayfa waqad sabaqa kayfa kayfa yasixu dalika intifaha oo ilaahay qidamkii inuu ka anfoobay sidee buu ansaxaya waqad xaal sabaqa uu soo dhaqa qariiban kol dhow wujuubu qidamihi tacaala ilaahay horreyntiisa sugnaanshaheedii iyo wa baqaai ilaahay joogidiisa waati hadda waxaa weeye burhaankii hore uu kugu sheegay daliilkiisa caqliga ah xagga qidamka haddii la eego baqaha laftigiisa haddii la eegay daliilkiisana hadda burhaankan laftigiisa kusoo dhex qaatay ilaa isagaa laga hadlayo wa amaa burhaanu wujuubi mukhaalafatihi tacaala lilxawaadithi faliannahu wa amaa burhaanu wujuubi mukhaalafatihi tacaala ilaahay khilaafsanaantiisa sugnaanshaheeda xujadeedii lilxawaadithi waxyaalaha soo dariya ilaahay uu khilaafsan yahay faliannahu baa wuxijaa ilaahay law maathala hadduu la mid noqon lahaa shay-an shay hadduu la mid noqon lahaa oo mina minhaa xawaadistii ka mid ah lakaana ilaahay wuxuu ahaan lahaa xaadisan midkii soo dariyey buu ahaan lahaa oo mithlahaa iyadoo kale a xawaadisa wadalika koonkaas oo ilaahay inuu xaadis ahaadaana muxaalun midkii mustaxiila wey waa limaa carafta waxaa la qootay qablu hore oo min wujuubi qidamihi tacaala ilaahay horreyntiisa sugnaanshaheediia wa baqaayihi ilaahay joogidiisa sugnaanshaheedia wa amaa marka meeshaan muxuu ku leeyahay wuxuu leeyahay waxa u xujo ah ilaahay oo meeshaan hadda xujadii caqliyada ahayd ayuu ku sheegahayaa ku saabsanay ilaahay waxyaalaha soo dariyey inuu khilaafsan yahay ilaahay waxyaalaha soo dariyay inuu khilaafsan yahay waxa u xujo ah oo ilaahay mukhaalafadaas ay usugnaatay hadda ilaahay shay waxyaalaha xawaadista ka mid ah hadduu ilaahay la mid noqon lahaa wuxuu noqon lahaa iyagoo kaluu ilaahay ahaan lahaa sababta waxa weye shay shaygii lamidihi hadda asagii buu shabahahay marka hadduu ilaahay shabihi lahaa waxyaalahan makhluuqaadka aye soo dariyey ayagoo kalu ahaan lahaa taasina marka yani waa mustaxiil weeye oo ilaahay inuu xawaadis oo kale ahaado waa mustaxiil maxay mustaxiil u tahay haddeer baad soo aqootay buu le oo lagu sheegay ilaahay inuu horeeyey inay taabit tahay waa tii daliilkeeda caqligaa ku sheegay marka wa baqaa'ihidan shiiku meeshaanu ku daray maxashigu markuu ka hadlahayo wuxuu leeyahay laa xaajata ilayhi looma baahna sababtoo ah warkan oo ilaahay inuu xaadid yahay waxaa lagu cilaynhayo inay mustaxiil tahay ilahay inuu xaadid yahay inay mustaxiil tahay waxaa cillo u ah waa maxay waa ilaahay qadiimnimadiisa waajibideeda wax xujada u ahaa taas baa cillo u ah marka laakiin amaa baqaha baqahu hadda shaqo kuma le ila hadda waxa weye waxa qaadirsan ilahay marka yani inuu xaadid yahay waxa kasoo horjeeda waxa weye inuu qadiim yahay marka yani inuu xaadid yahay inay mustaxiil tahayna maxaa daliil u noqonahaya waxa weeye qadiimnimada laftigeeda wuxuu lagu sugay waa qadiimnimada marka baqahan marka hadda uu isaga daray wax loo baahanya maha manaa meeshaan macnaha waxaan loogu baahnayn muxaaluntaan cillo in looga dhigaan loo baahnayn wa wa amaa burhaanu wujuubi mukhaalafatihi tacaala ilaahay khilaafidiisa sugnaanteeda xujadeedi lilxawaadithi waxyaalaha soo dariyay ilahay uu khilaafsan yahay faliannahu baa wuxuu jaa ilaahay low maathala hadduu lamid noqon lahaa shay-an shay oo minhaa xawaadithi kamid waxyaalaha soo dariyay lakaana ilaahay wuxuu ahaan lahaa xaadithan midkii soo dariyey buu ahaan lahaa oo mithlahaa iyadoo kale ah xaadith iyadoo kale ayuu ahaan lahaa wadalika muxaalun wadalika midkaasina oo koonkaa ilaahay iyadoo kale u ahaado muxaalun midkii mustaxiila waxaan suurtagal ahayn wey waa limaa carafta liajli maa carafta waxaad aqootay daraaddeeda ayuu mustaxiil u yahay qablu hore waxaad aqootay oo min wujuubi qidamihi tacaala ilaahay horaynti ilaahay horayntiisa sugnaanshaheediya waa ka iyo wa baqaa'ihi ilaahay joogidiisa sugnaanshaheedi marka waa kaasoo waxa weeye hadda ilaahay markii la eego hadda bal ufiidso hadda bal bini aadamka eeg bini aadamku waxyaalaha uu samaynahayo waxa isaga shabahama lagu arka waa maya waxa uu sameeyo hadduu raba boonbala ha sameeyo hadduu raba baawur ha sameeyo hadduu raba waxyar sameeyo miyay samayn karaa wax iyaga shabaha hadda waa aragto qofka markii farigoodo oo gacarigoodo lugoodo maxay ugu bedelaan oo sameeyaan ma keeni karaan wax sida jirkooda uu ahaayoo kale u dhigma ma keeni karaa marka waxaad arkaysa hadda anagii sanco kasta haddaan gaarno wax annaga naqamida ma soo saari karno bal waxaanan soo saari karin waxyaalahan kaleo xayawaanaadka aan ku dhex noolna cunadaan cuna karna kolanaan soo saaray xayawaanka ilaahay no ma la helayaa warshada inta samaysa la yidhaahdo xayawaan kaleo sida baranbaradoo kale carrada marahaya iyo ama ama dugaagay soo saaraysaa soo garan maysa annagii marka ma keeni karno wax annaga na shabe marka meesha waxaad garanaysaa ilaaha annaga na sameeyey annagoo kale ma aha waa annagu marka maxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa wax waxaan nahay ka hooseeya hadda bini aadamku sanco kasta hadduu sameeyo miyay bini aadamku waxa uu yahay ama caqligiisa iyo awoodiisa iyo cilmi maanta hadda combyuutarre inta sameeyaan bay waxay sameyn leeyihiin combyuutarre bini aadamka shabaha oo kale ma samayn karaa waa aala mujahaz oo meeshaana laga maamula haddana waxbaa loo kaxaynaya ya inta la iska daayo waxay rabta ma samayn karnaa waa maya oo kale marka waxaad garanaysaa ilaaha annaga na sameeyey inaanu waxba nala wadaagin marka shay waxa weeye shay lamid ah ma samayn karo waa shay shay lamid ah ma u samayn karo waa marka sidaa daraaddeed annaga ilaahay wuu naga bedelan yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam